mahadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go'aansanay inaan raacno dawladihii wanaagga iyo caawinta soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dawladda waxay soo saartay go'aan lagu taageeraayo arrinka dawladda imaaraadka iyo sacuudiga isbahaysiga lagu taageeraayo marka go-aankaa dawladda koonfur galbeeda sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtihiin inuu khilaafsan yahay go-aankii mowqifkii hore u qaadatay dawladda federaalka dawladda koonfur galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan deegaanada ka soo jeedo sida aad la socotid ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ama ay joogaan oo dadka soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato waa dawladaha imaaraadka iyo sacuudiga sidaa darteed dawladda koonfur galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka koonfur galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisada khaliijka dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka sida aad la socotid ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin sacuudi carabiya iyo imaaraadka waxaad la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee soomaalida meesha uu nooga yimaado marka soomaalida waa inay raacdaa wixii ayada danteeda danta soomaaliya oo arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xil saaro dastuurku uu farayaa dowladda federaalku inay go-aanka iyo awooddaa leedahay mowqifkeedana way sheegto waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa waddamadaas hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa maxaad ugu ixtiraami weydeen dawladda dawladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay laakiin dalka waxaad og tahay wuxuu galay heer federaal heer maamul goboleed de maadaama dadka ugu badan oo soomaalida ee deegaanadaas dadka soomaalida ay danahooda ku jirto maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas waa gartay laakiin waxaa lagu heshiiyey oo koonfur galbeed puntland jubbaland galmudug hirshabeelle dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiyeen isku raaceen oo hannaanka dowladeeda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka maxaad u khilaafteen sida aad la socotid maamulka puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta soomaaliya ay ku jirto la raaco annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan waxaana aragnay dadka deegaanadan kasoo jeeda ama ummadda soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaca ayaan aragnay sidaa darteed dawladda go-aan ayay qaadatay dhinacaas unbay raacday marka qodobka afar iyo kontonaad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dawladda dan kama gelaysaan dawladda waxaa laga rabaa inay ku shaqayso danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga samaynayo annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno waa inaan u shaqaynaa dadkeena iyo dalkayna waa gartay laakiin qodobka konton iyo afraad haddaan kuu akriyo waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka soomaaliya saasuu qorayaa qodobkaasi marka dowladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka koonfur galbeed sidaas miyaad leedahay annaka waxaan u aragnaa dawladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaksiya in dhinac qadar loo janjeero annaka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed dantooda waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan marka haddii maanta dastuurkii aad jebiseen koonfur galbeed ahaan qodob ka mida dastuurka aad jebiseen oad ku xadgudubteen taasi miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u bannaynayn inay iyaguna dastuurka jebiyaan sidaa hore la socotid koonfur galbeed uguma horeyn in ay soo saarto warsaxaafadeed maamulka puntland ayaa ka horreeyey maamul goboleedyadana waxay u dhisan yihiin dadka deegaankooda waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin waa gartay laakiin waxa soomaali oo dhan dowladda soomaaliya u soo qaaday maxaad ugu qanci weydeen maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan gaar u istaag ma ahan arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay sacuudiga iyo imaaraadka waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed waxay ku sugan yihiin dalka sacuudiga si loo fiiriyo dadka danahooda maamulka koonfur galbeed wuxuu go-aan ku gaaray inuu raaco dhinacan waa gartay dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda koonfur galbeed ayay dan u tahay arrintani goormaad ummadda koonfur galbeed afti ka qaadeen oy go-aankan inay ku raacsan yihiin ay sheegeen sax waaye afti aan qaadnay ma jirto laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada kasoo jeeda annakayna saaran tahay insha allahu aftina waa la gaari doonaa dad dalkoo dhanba afti ma gelin waa gar go-aankan hadda aada gaadheen maamul ahaan madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aada soo saarteen ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa waddamada dibadda imaaraadka sacuudiga iyo waddamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobolada soomaaliyeed annaka dowladda imaaraadka iyo sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay ma aaminsanin inay wax wiiqayaan ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka soomaaliya waa gartay laakiin markay labadaas idiin sinmeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga waxaa idinla culays badnaaday imaaraadka iyo sacuudiga taas waa iska caddahay annaka dowladda qatar haddee adigana waa iska og tahay dadka soomaaliyeed sacuudiga iyo imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan qatar ka helin annaka qatar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arrintaas laakiin waxyaabahan aada danaha gaarkaad sheegaysa miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka soomaalida uu mid ku wada hadlo uu mid ahaado dhib iyo dheef uu dowladdiisa daba istaago garab istaago dalka federaal waaye dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda ayadaa laga rabay markii horeba